subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddii haysanay qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga hirshabeelle oo wadda qorshe lagu maalgelinaya habeenka leh halabuurka ganacsi hay-adda maareynta musiibooyinka oo gargaar bani-aadinimo u dirtay degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kulan ku saabsan nabadda isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay magaalada beledweyne golaha wakiilada jubbaland oo ansixiyey xeerka mamnuucidda naafeynta xubinta taranka haweenka ololaha daaweynta iyo talaalka xoolaha oo laga bilaabay deegaanada gobolka galguduud xaaladda biyari oo soo wajahday bulshada ku nool gobolka daadmareer bulshada dhoobley oo looga digay halista xanuunka gaaska xilliga ramadaanka akhbaaraadka dibadda saaka wararkan waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo joojiyey xogaha sirdoon uu la wadaago yukrain
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku began tahay toddobada bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka ramadaan kariim wasaaradda ganacsiga hirshabeelle ayaa wada qorshe lagu maalgelinayo haweenka leh halabuurka ganacsi saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa warkaasi si loo horumariyo habeenka la imaanaya hal abuurka ganacsi oo ku nool magaalada jowhar caasimadda hirshabelle ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabelle maxamed yuusuf colow waxa uu sheegay in ay maalgelin ballaaran u sameyn doonaan habeenka leh ganacsiyada yaryar wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabelle ayaa hoosta ka xariiqay in ay wasaaradda wado tirikoob lagu sameynayo ganacsatada islamarkaana ay diyaar u yihiin garab istaaga habeenka leh hal abuurka ganacsi runtii wasaaradda ganacsiga iyo haweenka ganacsigooda waxaa uga qorsheysan ganacsatada haweenka ah ee hal abuurka ganacsi la yimaada in ugu horeyn wasaaraddu ay ku dhiirigeliso haweenkaas sidii ay horumarin lahaayeen hal abuurkooda ganacsi sidoo kalena waxaan u sameynaa tababaro aada u sareeya oo arrintaasi quseeya runtii ganacsatadaasna aadaan u dhiirigelinaa inta badan ganacsatadaasi hal abuurka u yimaada ama la yimaada hal abuurka ganacsi wasaaradda ganacsiga inta badan waxay doorkooda ay tahay in indhaha ay ku hayso hal abuurkaas ganacsi islamarkaana ay ku dhiirigeliso haweenka ganacsatada ah maadaama aada og tahay haweenka soomaaliyeed intii dowladda burburkeeda uu kasoo wareegtay oo ilaa iyo soddon iyo afar sano ay tahay waxaa qoys walba lafdhawar u ah waa haweenka gaar ahaan hooyooyinka oo inta badan sameeyey dadaalo aada u muhiim ah islamarkaana badbaadiyey nolosha qoysas aada u fara badan iyagoo ganacsiyo kala duwan qabtay islamarkaana ku dadaalay sidii ay u horumarin lahaayeen guryahooda iyo naftooda iyo ganacsigooda intaba saa hore kugu sheegana wasaaradda inta badan ganacsatadana waxaa jirta in qaarkood aan u sameyno maalgelin sida ganacsiga yar waxaana markaas aan ku dhiirigelinaa in maalgelinta ay ka faa'iidaystaan magaalada beledweyne waxaa mar dhow kasoo idlaaday diiwaangelinta ganacsatadaas sidoo kale magaalada jowhar iyana waa kasoo idlaaday marka ganacsato yar oo waxaa jirta u baahan maalgelin marka ganacsatadaas iyaguna insha allah waxaan u raadin doonaa sidii loo maalgelin lahaa haddii allah awooda leh uu ka raal noqdo hadalkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha maamulka hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xilli magaalada jowhar ay kusoo badanayaan habeenka la imaanaya hal abuurka ganacsi mahadsanid saara hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka ayaa gargaar bani-aadanimo u dirtay degamooyin ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa gargaar bani-aadanimo oo deg deg ah u dirtay deegaanada hoostaga degmada raagaceele ee gobolkani shabeellada dhexe halkaasi oo ay ku nool yihiin qoysas danyar ah oo ay saameysay abaaraha iyo colaadaha mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa ka warbixisay waxyaalaha uu ka kooban yahay gargaarkaani waxaan joognaa maqaarka weyne kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaan halkan ka sagootinaynaa sagaal baabuur oo raashina raashinkaas oo kusii jeeda deegaanka maamul goboleedka hirshabeelle degmooyinka qordheere iyo raagaceelle waxaa garabkayga taagan nabadoonka deegaamadaas nabadoone waxa aan maanta halkan kugu wareejinaynaa sagaal baabuur oo raashin ah oo gargaara oo hay-adda maareynta masiibooyinka u dirayso dadka walaalaheenna ee degan deegaanada aan soo sheegnay ee ah qoordheele iyo raagaceelle waxaan rajaynaynaa raashinkan inuu ku aaday xilligii loogu talagalay oo munaasabka ah inuu ku aaday dadkana looga faa'iidayn doono waana mas-uuliyad idin saaran annagana aan gudanay waajibaadkeenna dhinaca kale waxaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed u mahad celiyey nabadoonka degmada raagaceele waxa uuna sheegay in dadkii loogu talagalay in ay sii doonaan waxaan u mahad celinayaa hay-adda maareynta masiibooyinka sodmo oo nasna siisay deeq raashina oo sagaal baabuura oo ay ugu tala gashay hirshabeelle degmada raagaceele iyo deegaanka ku xeeran aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa hay-addaas aadaan ugu mahad celinaynaa waa ku mahadsan tahay dadaalka ay samaysay waxaan rajaynaynaa inay sii waddo oo sii labuuji baarto waxaan u kalan u mahad celinaa guddoomiyaha maxamuud macallin waa u mahad celinaya waana ku mahadsan yihiin waana ka guddoonna sagaal baabuuroo raashina shixnadahaas aadaan uga guddoona waana ku deeqdaani gargaarka ah ayaa waxay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ay ugu talagashay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanada hoostaga degmada raagaceele kuwaasoo ay saameeyeen abaartii colaadaha ka jira halkaasi kulan ku saabsan nabadda isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya kulan looga hadlayay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa wacyigelin ku saabsan muhiimadda ay leedahay nabadkooda noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada wasaaradood maamulka degmada culimaauddiin waxgarad haween iyo dhallinyaro nabadoon cismaan xuseen raage oo ka mid ah nabadoonada ku nool beledweyne iyo sheekh cabdiwaaxid macalin cali oo ka socday wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda dan qaran ayaa si wada jira uga hadlay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada waa hurada ku dadaalo ganacsiga iyo qimaadaas ka dhaafo nabadlaan waa noolaan afarta xaasadood oo magaalo beledweyne ani hadda dhowri ku tusaa jira meel baan tusay hal xaasad oo ka baqa ma jirto dantana waqteer leh gurigaan oo saakana oo duweyn oo ludaag xawqaati osi meel aan meesha kale aan jecelna wallahi meel oo soomaliya jirta waa degmadayni aan ku dhalanay iyo gobolkan ilaahu walaalayaal oo gacmaha isqabsanno ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unta wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'il litacaarafuu litacaarafuu tacaarufaa qabiilnimada loo sheego hadda intuu mara
in dadku walaalo ay ahaadaan oo gacmaha is haystaan oo midnimada ay ka shaqeeyaan isticdaadka maalinta qiyaama ayay ka midtaan wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qof shar waxaa ku filan in qof walaalkiisii ah uu xaqiro uu yaso uu liido ayaa shar ku filan kan maanta anaga aan liidnaa oo aan yasna waxaa marka naftay naftiina aan u dardaaramayaa oo dardaaranka nabiga sala allahu calayh waali wasalamna ka mid ahaa in qofka muslimka ah qofka kale walaalkiisii ah dhiiggiisu uu xaaraan ujiyahay oo aan la isdili karin oo aan la isku adgudbi karin xataa aan la isyaasi karin gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calisow ayaa bulshada ku dhaqan degmada beledweyne ku booriyey ka shaqaynta nabad kuwada noolaanshiyaha inaan ka qayb qaadan nabadda isdhexgalka iyo sidii bulshadaan ay ugu noolan lahayn nabad nabaddu waa wax aada u muhiimsan aasaaska nolosha ay ka mid tahay haddaysan nabad jirin nolol kale ma jirayso wasaaradda waan u mahadcelinaynaa in kulankan aadka u muhiimsan leh ee maanta ay ku qabteen magaalada beledweyne ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahnay inaan wasaaradda kala shaqeyno waxaa laala wixii wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada fariimo iyo wacyigelin ku saabsan wadajirka iyo nabad kuwada noolaanshaha dadka walaalaha ah si loo joojiyo colaadaha soo noqnoqday golaha wakiilada jubbaland ayaa ansixiyey xeerka mamnuucidda naafeynta xubinta taranka haweenka xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa golaha wakiilada shacabka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah u ansixiyey xeer mamnuuc ayaa naafeynta xubinta taranka habeenka oo gudniinka fircooniga ah waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha laguna celibtirayo dhaqanka waxyeedalada leh qodobada la isku raaca ayaa kamid ah in la mamnuuco dhaqanka gudniinka fircooniga ee ka jira jubbaland in la ilaaliyo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha lagana hortago dhibaatada caafimaad iyo nafsiyadeed ee ka dhalata gudniinka haddaba qaar kamid ah xildhibaanada ayaa su-aalo ku saabsan xeerka naafeynta xubinta taranka haweenka su-aalo ka weydiiyey wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwa cadar ismaaciil
yahay dastuurkeennu waa sidaas buugga laguma xusin waxa laga soo reebayo waxa fircooniga ah oo dee xumaa markii la tuuro waxa shareecadeennu ogoshahay buugga laguma xusin yar iyo weyn midna bal waxaa lagu sheegay inaan xubintaa taranka looba dhowaan karin shareecadeennuna waxay sheegaysaa wax ka sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay sheegaysaa labada qof markii ay macaamilayaan ee isqabaayay markii laleeyahay qubays baa waajibaya xadiisku sheekhu shalay akhriyayay guddoomiyaheennu ayaa caddaynaya lama xadidin laguma qorin bal dhammaan waa la diiday
dhinaca kale marwo cadar ismaaciil oo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa mudanayaasha uga jawaabtay dhammaan su-aalihii la weydiiyey
waxaa dhibka keenay waay waxa laga hadlay oo shaydhaanka ah gudniinkaan ka hadlayna ama aan joojinayna ama aan la dirirayna xildhibaanow waa kii ahaa waa kii ahaa maxay ahayday fircooniga ahaayo hadda naga aanacnayba taas taasaan uga jawaabahayaa waxaan rabaa xildhibaan axmed ugaas xildhibaan da'da ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi da'da qaangaarka waa shan iyo toban dastuurka adiga hadda aad ku fadhidid meesha waxaa ku qoran sideed iyo toban shan iyo toban inuu yahayna waan ognahay sideed iyo tobanna dastuurka aad ansixiseen ood ku shaqaysaan buu ku qoran yahay xeerkani u ansixiyey golaha wakiilada ee jubbaland ayaa ah guul weyn oo dhinaca xuquuqda haweenka ah wuxuuna gacan ka geysan karaa yareynta gudniinka fircooniga ah iyo ilaalinta caafimaadka haweenka iyo gabdhaha iyo horumarinta bulshada waxaana muhiim ah in dowladda culimada ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha caalamiga ah ay si wadajir ah u taageeraan hirgelinta xeerka si looga hortago waxyeelada gudniinka fircooniga ee haweenka lagu sameeyo ololaha daaweynta iyo talaalka xoolaha ayaa waxaa laga bilaabay deegaanada gobolka galguduud saare cabdixuseen ayaa saa kala diyaara qodobkaasi ololaha talaalka xoolaha gaar ahaan ariga oo laga tilaalayo cudurada jadeecada iyo sanbabka ayaa laga bilaabay degmada cadaado ee gobolka galgaduud talaalkan ayaa waxaa fulinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha maamulkaasi galmudug oo kaashanaysa dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka faa'iidaystay xoololeyda ku dhaqan degmada cadaado qaar ka mid ah dadka reer miyiga ee ka faa'iidaystay talaalka ayaa u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka galmudug
waxaan joogaa meesha la yiraahdo xasan arile oo hoostaaga degmada cadaado waxaa noo yimid saaka wasaaradda xoolaha tiimka xoolaha tallaalka ka socda waxaa naloo tallaalay saaka arigii xoolihii tambabka iyo jadeecada waa nalakaga tallaalay waana ku mahadsan yihiin wasaaraddana soo gaarsiisay galmudug
xiligan nolosha miyigu aad bay u kulushahay xaalad jiidaal weeye soon baa lagu jiraa aad bay u kulushahay hore waa naga xaaseen een haddii alla kuuraya waxaan rabnaa wixii kale oo nalaku xoolo biyo iyo baad wixii kale oon heli naloo heli karo bismillah waxaan ahay deegaanka burdiiraan joogaa faado xasan cismaan baa layiraa canaalada xoolaha galmudug aa noo timid waa u mahad celinaynaa boqolkiiba sagaashan waa xoolaha waxay nooga tallaalayaan jadeecada iyo sambabka xilli adagna waa lagu jiraa daawooyin ka sii badan iyo waxaan u baahanna taageero badan aan u baahanna jiidaalaan nahaye jiidaal waaka olu caato waaye caano male haa ramadaan waaye biyo male cunto cunaan male magacayga waxaa la yidhaha calisalaad ibraahim waxaan ka mid ahaa odayaasha deegaanka xasan arile caraar hoostaga waxaa saaka looga tallaalaya ariga waxaa laga tallaalaya jadeecada iyo sambabka ka hortag ahaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda galmudug ee xawaanada xoolaha iyo shaqaalaheeda way ku mahadsan yihiin waa uga mahad celaynaa waa baalkii waxaan u baahannahay xilli kulul oo waxaa lagu jiraa ramadaan ah waqtiguna kuluu yahay ceerta aan la helin webi aan la gaarin xooluhu jira yihiin dhanka kale zubeer maxamed yuusuf oo ah iskudubaha wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa ka barbixiyey ujeedka tallaalkan annagoo ah tim ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtee daaqa galmudug waxaan soo gaarnay saakay deegaano ay ka mid yihiin muxuu ahaa xasan arile burdiir ereydaas ayaan ku shaqaynayna saakay waxaana ka tallaalaynaa xoolaha cudurrada ay sababaan c c b b oo sanbaba iyo b b r oo jadeeco ah labadaas ayaan ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalaynana waxay isugu jiraan aracad iyo ido deegaankan deegaanadan degmada cadaado hoostaga waxaanu ka shaqaynaynay in muddaa bishi bilihii janawari ilaa maarso oo hadda aan ku jirno ayaanu xoolaha ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalnana ilaa hadda waxaan maraynaa boqol afartan iyo sideed kun oo neef ayaanu ka tallaalnay deegaanka waanu wadaynaa inta muxuu ahaa maalmaha soo socda haddii ilaah yaraahdo ololaha daweynta iyo tallaalka xoolaha ayaa kusoo aadaya xili baahi badan ay u qabeen dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool degmada cadaado xaalada biyo yari ayaa waxa ay soo wajahday bulshada ku nool gobolka daadmareer nuur maxamed ayaa mar kale soo jeedinaya wararka ka imaanaya gobolka daadmareer iyo kan degmada oodweyne ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay biyo la-aan soo wajahday dadka iyo adduunyada ku nool halkaasi dadka iyo adduunyada ku nool degmada oodweyne iyo deegaanada hoostaga ee maamulka somalilan ayaa hadda ku tiirsan biyaha laga soo dhaamiyo ceelasha ku yaala duleedka magaalada burco maamulka gobolka daadmareer iyo kan degmada oodweyne ee maamulka somalilan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka iyo adduunyada ku nool daadmareer ay soo food saartay biyo la-aan kadib markii ay ku dhufatay abaar biyola-aan iyo abaar baahsan oo gobolka jirta oo saamaysay dad iyo dunyaba runtii haddaanu nahay gobolka daadmadheedh maamul degmo iyo mid gobolba waxaanu iminka in muddo aba runtii u kuurgelaynay amba aanu xaalad xoogaal u noqosho gobolka ugu jirnay iyadoo guddoomiyuhu oday noogu yahay barasaabka gobolka daadmadheedh bal inta biyola-aaneeda ka jirta gobolka qaabka biyolaaneed ee jira abaarta iyo sida ay dadkii dunyada u saamaysay runtii waxaanu noqonay somalilan gobolkii ugu horreeyey ee abaartu ku dhufato oo runtii aynu iminka dad iyo dunyaba ay abaartaasu saamaysay oo biyola-aani jirto
waxaa kaloo weheliya xanuun xoolaha ah oo khaasata riyaa ah sambab iyo balaayo baas waxbaa weheliya geed walba riyo way ku dhimanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu iyada lafteeda u diraynaa inay ka warhayso xoolaha oo xooluhu aad bay u dhimanayaan khaasatan riyuhu gees ilaa gees inta daadmadheer xukumo aad bay xoolahaasi u dhimanayaan geed walba way yaaliin xanuunkaasina waa sambab iyo wax lamida iyo xanuuno kale oo riyaa kusoo booday insha allah bidmillahi kariim waxaan rajaynaynaa marka baaqa iyagaa ay helaan inay si dhaqsaa wax uga qaban doonaan dowladda iyo hay-adaha maxalligaaba wardhaamka wasaaradda biyaha waxaanu ka codsanaynaa intaanay roobkaasi aanu soo gelin in la dedejiyo waxqabadkiisa oo dhaamkii maanta waa dee biyo baa laga xidhay waa maran yahay marka haddii uu maanta buuxo biyolaanimay dhacdeena wax badan buu dee anfici lahaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha maxalliga ah njooyada dowladda dhexe madaxweynaha in baaqayaga ah loo dheganugulaado oo hay- gobolka daad madheedh oo ah gobolada u horreysay ee abaartu ay ku dhufatay
xaaladda guud ee gobolku marka hore ceelashiisu waa kooban yihiin hal ceeloo biyihiisu adag yihiinoo xooluhu nafaca baa ku yaala had iyo jeer waa isaga dabeecad markaa xilliganoo kale marka la gaadho inay biyo la-aani ku timaado gobolka waa dabeecadihii lagu yaqaanay Een, waxaanan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka degmada iyo gobolkuba inay soo jeedaan oo maanta ay runtii diyaar u yihiin lana socdaan xaaladda gobolka Ee, marar badan bay runtii qaylo dhaanta iyo culayskuba gaar noogu dhici jiray laakiin waan u mahad celinaya runtii xaaladda biyo-la-aaneed ee ka jirta oodweyne ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool halkaasi bulshada magaalada dhobley ayaa waxaa looga digay halista xanuunka gaaska xilliga ramadaanka xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa xanuunka gaaska ayaa ah xanuun inta badan bulshada soomaaliyeed dhibaato ku haya waana xanuunka sababa aashitada caloosha oo badata taasoo ay badiso gaajada muddada dheer ah islamarkaana sabab u ah in dadka badana ay ka cawdaan xanuunka xili lagu guda jiro bisha ramadaan doctor maxamed xasan oo kamid ah dhakhaatiirta ayo ayaa ka warbixiyey saameynta ay bulshada kala kulmaan xanuunka gaaska xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan Gaasiga, een, waa cudur mararka qaar een, dilaa ah een, wuxuu ku dhacaa badanaa een, dheefshiidka qofka ayuu ku dhacaa marka een, cilladihiisa amasana siyaabaha keena ama waxyaalaha keena ee waxay waxaa ka mid ah een, qofka een, dabcan tuntaha waa sama kasta waxaa aan la kulanaa een, bukaan fara badan oo ka sheeganaya gaasiga gaas isaga ah Een, marka een, maxaa maxaa la lahay een, khaasatan xilliyada bishaan hadda aan ku jirno oo kale ramadaanka ee barakeysan aad ayuu siiba micnaha uu zaaid ugu sii yahay xilliyada afoorka ad arkaysaa markii aad soo tukano masaajida aan soo laabano ama lasoo afuro een, meeshii doctoorkii ama daktarkii oo aad loo imaanayo oo dadkii badanaa toban qof hadday timaado lix qof camal oo kale waxay ka sheeganayeen micnaha cudurkaas isaga, een, gaasiriga marka een, waa cudur een, badanaa een, saameeya dadka boqolkiiba sagaashan een, waxaana een, loogu bixi karaa qofka in jadwalkiisa ama qaabkii wax uu wadi jiray ama uu cuni jiray markiisa hore inuu wax u wato uu dhexda uu ka bixinin baahidiisa ay ahaato baahi kooban een, gaajada ayaa keenta badanaa faraha badan collection ah oo la isku daray een, oo kala duwan noocyo kala duwan cunto oo la isku daray oo kale haddii qofka uu micnaha isticmaalo one time xilli kala duwan maaha hal fadhi oo kale hal cunto noocaas oo een, isku kala duwan sida oo kale een, wuxuu micnaha usoo qaata oo kale galey ama sanamayiska oo kale badarkuu soo qaatay usoo ritay baasuu ku dhex daray oo kale collection samey cunooyinkaas isaga faraha badan oo kala duwan een, mixiga ah waxay keenayaan qofka inuu ku dhaco een, een, isheeg maxaa la dhahay gaasrig inuu ku dhaca ay keenaysaa markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ayuu wareynaa saare cabdi xuseen
haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis caddaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta man united ayaa barbaro kala soo laabatay sbain kulan ka tirsanaa lugta koowaad ee wareegga lix iyo tobanka yurub ligo man united ayaa kulankaa soo gashay iyadoo doonaysa inay natiijo fiican kala baxdo garoonka kahor lugta labaad ee tartanka qeybta hore ciyaarta ayaa labada kooxood ku kala baxeen barbaro iyadoo ayna midkood wax gola dhalin ciyaaryahanka lagu magacaabo sirgtes ayaa hogaanka u dhiibay reed davids qeybtii labaad ee ciyaarta waxaa sidaas ku dhamaatay ciyaartu ay labada kooxood ku kala baxeen barbaro min hal iyo hala halka warkaasid kala socotaan waraadii haysanaya jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda maraykanka ayaa jaray xogihii dhanka sirdoonka uu la wadaagi jiray wadanka ukraine tallaabo si weyn u dhimi karta awooda madaxweynaha wadankaasi sii wadista dagaalka saddexda sano ay kula jirto wadanka ruushka washington ayaa si xoogan u riixaysa wadahadalo nabadeed oo ay ku dooneyso in lagu soo afjaro dagaalka labada dowladood ee diriska ah madaxweynaha wadanka maraykanka donald trump ayaa horaantii toddobaadkan amray in la hakiyo gargaar militari ee maraykanka uu siiyo ukraine maalmo yar kadib markii hadallo kulol ay aqalka caad isku weydaarsadeen isagaiyo madaxweynaha wadanka ukraine tan iyo bilowgii dagaalkii sanadkii labada kun laba labaatanki maraykanka wuxuu ukraine siinayay xog siradoon oo muhiima oo ay ku jiraan macluumaadka xasaasiga ah ee militarigu adeegsanayaan beegsiga ciidamada ruushka qodobkaas arrimaha dibadda ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo haysana ee magaalada jowhar ramadaan kariim